washington magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle waxaa maalintii labaad lagu qabanayaa doorashada qaar ka mida xubnaha aqalka sare ugu jira maamulka maalintii shalayna waxaa baarlamaanka maamulkaasi ay doorteen saddex ka tirsan sideeda xubnood ee ka mid noqonaya aqalka sare haddaba dareenka dadka jowhar ee doorashada socota ayaa wariyaheena xuseen xasan dhaqane waxa uu weydiiyey qaar ka mida dadweynaha magaaladan waraysigiina waxa uu dhacay sidan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle shalay waxaa ka bilowday doorashada xildhibaanada aqalka sare ku matalaya maamulkan xildhibaanada baarlamanka hirshabeelle ayaa xalay waxaay doorteen saddex senatar oo ka mid ah sideeda senatar ee maamulkan uu ku leeyahay dowladda federaalk doorashada ayaa waxay ahayd mid furan senatarada la doortay waxaa ka mid ah muuse suudi yeelaxow oo afar sano oo kale dib loo doortay iyo fartuun cabduqaadir faarax karaamo oo iyadu mar kale dib loo doortay afar sano iyo nuur maxamed geedi oo ah nin saaxadda siyaasadda ku cusub qaar ka mid ah dadweynaha magaalada jowhar ayaa aragtidooda uga waramay v o a bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa garaad axmed cadow oo ku magac dheer garaad dhalacad waxaan joogaa alxamdulilaahi magaalada jowhar gobolka shabeellada dhexe caasimadda hirshabeelle runtii waxaan u arkaa doorashada hirshabeelle in ay ka guda badan tahay kana wanaagsan tahay doorashooyinka aqalka senatarka ee ka dhacaya maxay ahayday soomaaliya sababtoo ah meelaha kaleeto waa meel runtii dadka loo xirayey laakiin tan waxaan u arkaa meel dadka loo furay inkastoo ay iska jirto nin kasta haba uu doonayo maxay ahayday qof uu jecel yahay inuu soo saaro laakiin runtii badankooda wixii laga baqi jiray maxay oo laga baqaya la dhahayay hirshabeelle dhiba culays badana ka imaan doona runtii waxaan aaminsanahay inuu culayskii uu ka yaraaday na ay tahay meesha keliya oo hadeer dowlad goboleedyada markii la fiiriyo meesha keliya oo la dhihi karo meel wax ka soo bixi karaan bilahi towfiq
walaal magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada magacii waa doctor cabdiraxmaan muuse xabad waxaan ku suganahay dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan caasimadda hirshabeelle magaalada jowhar magaalada jowhar waxaa ka socota doorasho lagu dooranayo golaha aqalka sare ee ku matali doono maamul goboleedka hirshabeelle waxaa la doortay saddex kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan u arkaa inay yihiin doorasho daah furan hufnaan leh xor iyo xalaal ku socota aan lahayn doorashooyinka kale ee aan ku aragnay malxiiska iyo isu tanaasul fara badan aysan lahayn ay taa doorasho la tartamaayo qof walba nasiibkiisa iyo sanduuq uu ku qanacsan yahay aadaan u bogaadinaynaa doorasho wanaagsan oo qurux badan waaye waxaana filaynaa inaysa nabadgelya ku dhammaato qof walba calafkiisa nasiibkiisana uu helo waa mahadsantihiin walaal magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaan ahay xildhibaan hore oo hirshabeelle haddana dadka reer hirshabeelle unbaan ka mid ahay magacaygana waa ibraahim maxamed dadow waxaana ku suganahay magaalada jowhar oo ay ka socoto doorashadii xulista aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ku matali lahaay ee federaalka waxaana u arkaa wax un hadda fiican aad iyo aad waayo dadkii transparency waa doorasho furan waaye nin walba u furan tahay baa la yidhi haddana shalay waxaan joognay ilaa xalig waxaan goobjoog u ahayn doorashadii saddex kursi oo xildhibaanada aqalka sare u tartamayeen wax fiican iyo wax fiican oo ummaddana ay higsan kartaan u arkaa insha allah walaal marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto magacayga xanuniga waa xasan cali iyo bakarka dare ku nool caasimadda hirshabelle khaasatan gobolka jowhar degmada jowhar kusii nool khaasatan waxaan leeyahay doorashada socoto oo bilaabatay waa bilaabatay si ku socotana waa nidaam wax buuq iyo qayle iyo istorba kama yeelin kursigii ugu horreeyey xal nidaama ku dhammaaday inta kalena inay nidaam ku dhammaadanayo saa hadda ku socoto ku socotaan ilahiyan ka rajeyna wax walba allah laga rajeeya insha allah walaal marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto
bismillaahi raxmaan raxiim anoo ah cabdi weydow nuur waxaan soo dhowaynahayaa doorashada ka dhacaysa hirshabeelle oo cadaaladda ah oo tartanka furan ah oo sidii la arki jiray ah nin walba taagtaa tillaabso ah xildhibaanada hirshabeelle aad baan ugu hambalyaynahayaa xaqiiqdii sida habsamadeele oo quruxda badan ay u dooranhayaan oy u kala saarahayaan xildhibaanada nin walba xilka uu soo doontay nin kastaba xilku waa mudan yahay waa nin hashi aabihii lahaa waay nin walba wuxuu ku tartamaya laba dhaxal isku haysata lama yidhaahdo maxay dhaliyadooda maxay t laba nin oo tartamayso waa laba nin oo kursiga ka dhaxayso hase yeeshee nin baan ku guulaysan lahaa anuu rabitaankaygo fifa ayaan leeyahay hirshabeelle markay muuse ku bilaabeen dublana raaciyo walaal marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto
magacayga waa xuseen maxamed cali waa noo farxad weyn in doorasho furan ay ka dhacdo magaalada jowar weli xataa eh, waxaan dareemaynaa farxad iyo reereen haddii aan nahay shacabka reer jowar ee caasimadda hirshabelle doorasho furan oo aan ka dhicin maamulada kaleeta ayaan qaabilaynaa dareenkeenna ma aha mid la soo koobi karo weli xataa inaan u heesneey taagantaho maantaoo kale madaxaana furan kuwii kale eh, waxay u badnaayeen isku tanaasul in cidba cidka ka cid wax la ogaayay ahaayeen in madaxda soo baxayso eh, aqalka sare wax la ogaayay ahayd laakiin tan waa mid furan oo cid kasteetaba ay u tartamayso waana sababta ilaa hadda aanan magac loogu bixin karin kuwa soo bixi doona
xuseen xasan dhaqane v o a jowhar mahadsanid codadkaasina waxay ahaayeen dadweynaha hirshabeelle oo ka hadlaya sida ay u arkaan doorashada ka socota magaalada jowhar waxaa noo soo diyaariyey waryaheena xuseen xasan dhaqane